Nabadda oo ah furaha nolosha ayaa ah mid qof kasta uu u baahan yahay inuu helo nabad iyo xasillooni. Degmada Doble ee gobolka Jubbada Hoose waxaa haatan ka jira nabad iyo xasillooni taa oo ku timid iskaashi iyo wada shaqaynta bulshada iyo maamul goboleedka Jubbaland. Qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Doble ayaa faahfaahin ka bixisay mas-uuliyadda bulshada ka saaran ilaalinta nabadda deegaanka.
bismillaah magacayga waxaa axmed xukun raabi oo ka mid ah odayaasha dhuble ku sugan degmada dhuble mas-uuliyad adag baa ka saaran haba kala ahaato nabaddu maadaama waqtigan xaaliga nabaddu dadka ay hayaan dadka dhalinyarta ee lafdhabarka ay yihiin iyagaa dhibna keeni kara nabadna keeni kara inta faraha badan odayaashuna way xaliyaan marka dadka waaweyn iyo dadka yaryarba nabadda la ilaaliyo waa muhim khaasatan weliba waxaa u fiican inay nabadoonnada ama odayaashu ilaaliyaan oo wax waliba oo colaad keensan kara inay ka difaacaan marka nabadda in la ilaaliyo waa shay muhiim ah waan dhowahay magacayga waa cabdulaahi axmed maxamed wallaahi mas-uuliyad weynaa ka saaran waayo nabaddu waa tiirarka ugu muhiimsan ee nolosha haddii la waayana wax socon kara ama wax dhaqdhaqaaqi kara ma lahan qof walba marka inuu muhiimadda iyo mas-uuliyadda nabadda ka shaqeeya waa dan cid walbana asagoo qof kaloo asxaan felayna xitaa asagay dan u tahay meeshuu joogay dan u tahay waalidkiisay dan u tahay dadkiisay dan u tahay marka qof walba waxaa ka saaray mas-uuliyad aad iyo aad u weyn ilaalinta nabadda wallaahi waxaan isleeyahay waxay isaga kaashan karaa inuu nin walba meeshuu joogo uu ka bilaabo guriguu joogo uu ka bilaabo xaafaduu deganya uu ka bilaabo qof walba asagoo halkiisa joogo inuu nabadda ka qayb qaato iyo horumarinteeda iyo xasilinteeda
wada shaqaynta bulshada iyo dowladda ayaa door muhiim ah ka qaadato sugidda amniga nabadda iyo ilaalinta deegaanka